بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين ما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحيي من الحق فهل على المرأة من غسل إذا هي احتملت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم إذا رأت الماء waxaynu ku soo dhex jirnay baabkii ka hadlayey qubayska laga qubaysanayo janaabada janaabadana imaa inuu qofku yani jamaac ama galmo sameeyo wa imaa qofku isagoo hurdo inuu riyoodo sidaas ayay maaragtay ku imaanaysa waxaynu ka bilaabaynaa xadiiska kolle nusqadaan haysto afartan iyo lixaad can umu salamata radia allahu tacaala canha zawji الnabiyi salى اllahu alayh wasalam umu salama oo nabiga calayhi الsalaatu wasalaam xaaskiisii ahayd qaalat waxay tihi jaaءat way u timi umu sulaym haweeneyd la odhan jiray umu sulaym xadiiska waxaa warinaya xaaska nebiga oo umu salama ah waxay leedahay umu sulaym baa waxay u timi umu sulaymtaasoo imra'atu abi طalxata abidalxa xaaskiisii ahayd baa waxay u timi ilaa rasuuli اllaahi salى اllahu alayh wasalam nebiga calayhi الsalaatu wasalaam bay u timi faqaalat markaasee waxay tidhi yaa rasuula اllahi rasuulkii ilaahayow ina allaha alla subxaanaه wa tacaala laa yastaxyii alla kama sariigto ama alla kama xishoodo min alxaqi xaqa yacnii aniguna ma xishoonayee oo xaqii iyo cilmigiina barta ka xishoon mayee fa hal cala almar'ati haweenta dusheeda ma tahay min guslin qubays haweenta qubays ma ku waajibayaa idaa waqtigii hiya iyadu ixtamalat ay ixtilaam la timaado oo intay seexato ay odageedii iyadoo jimaaca samaynaysa ay ku riyooto haweeneyda qubays ma lagu leeyahay haddii markii ay seexato ay ixtilaam yacni ay riyooto oo yacni galma iyo wax la mida ku riyooto qubays ma lagu leeyahay hadhowdii markay soo kacdo fa qaala rasuulu اllahi salى اllahu alayhi wasalam nabiga calayhi الsalaatu wasalaam wuxuu yidhi nacam haa qubays waa lagu leeyahay idaa ra'at ilmaa'a idaa ra'at hadday aragto almaa'a biyo hadday isku aragto xadiisyadii hore aan soo tilmaannay habeenkii noogu dammeeyey baynu ka soo hadalnay qofku haddii uu seexdo oo uu dhadhabo ama uu riyoodo oo isagoo galmo samaynaya ku riyoodo qubaysku wuxuu ku waajibayaa haddii uu isku arko qoyaan isku arko hadduu qoyaan isku arko wax ka yimaadaan baa waxaa ku waajibaya inuu qofku qubaysto laakiin hadduu ku imaanin qubays ku waajibi maayo sidoo kalena qofkii aan riyoon aan isogeyn riyooday baa subaxdii biyo isku arkay qubays baa ku waajibaya marka qubaysku wuxuu waajibayaa ama markaa riyoonaysay yacni xusuuso ama yaadan xusuusnaan haddaad isku aragto qoyaan isku aragto biyo isku aragto marka haweeneydan umu sulaym la yidhaahdo waa xaaskii abi طalxa radia allahu tacaala canhu abi طalxa yacni baa nebiga calayhi salaatu wasalaam u timi marka arrintaasay weydiisay nebiga markay weydiinaysana umu salaam maa la joogtay marka nebiga calayhi salaatu wasalaam baa waxay ku tiri haddii qofku uu maaragtay habeenkii riyoodo qubays ma ku waajibaya nebigu marka wuxuu ku jawaabay haddii ay biyo isku aragto haddii biyo ka yimaadaan xadiiska marka riwaayad kaleo innaga aynuu qornayn ba wax leedahay qaalat umu salama umu salama xaaska nebiga waxay tidhi ataxtalimu almar'a oo haweenku ma riyoodaan oo habeenkii waxama isku arkaan su-aashaa marka waxay kutusaysaa culimmadu leeyihiin haweenka qayb ka midihii haweenka qayb ka midihii inayan yacni ayan riyoon qaybna ay rio- riyoodaan sababta umu sulaym nabiga su-aasha weydiisa waxay haddii haweentu riyooto umu sulaymna waxay tidhi ataxtalimu almar'a oo su-aal ahaan bay weydiisay oo haweenku ma riyoodaan laakiin iyada nabiga u jawaabay oo nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi fii ma yushbihuha alwalad oo xaggee u ekaanshuhu ka yimi ekaanshuhu cunugu xagee ka yimi haddayan haweenta ayan biyo- wax ka imaanaya ayan jirin yacni haddayan shahwo imaanaysa ayan jirin cunugu xagee buu isaga ekaanaya riwaayad kale waxay leedahay xadiiskan oo maaragtay ee annaga inoo qori maa lakin sida xadiiska ah nebiga calayhi salaatu wasalaam baa wuxuu leeyahay ayna yakuunu shabahu haweenta haddaan waxba ka imaan xaggeeba isu ekaanshahu ka imaanayo cunugu u ekaanayo iyada ama aabbaha u ekaanayo marka nebigu waa sharxa wuxuu leeyahay ina almaa rajula ina almaa rajuli cafwan eh, yacni ninka biyihiisu ghaliidun abyad waa biyo cad oo adag weeye ninka yani shahwadiisa ama biyihiisu ghaliidun abyad waa adag yihiin waana cad yihiin wa maau lmar'ati haweenta biyaheeduna raqiiqun asfar raqiiq waa biyo jilicsan oo asfar ah yacni boroboro bay odhan jiraan jaallo jaallo soo xiga xoogaa soo ma aragtaan nabiga calayh salatu wasalaam baa ka warramaya marka nebigu wuxuu leeyahay famin ayihima al- fa- famin ayihimaa calaa aw sabaqa yakuunu shabahu labadaa biyood biyaha haweenta iyo biyaha ragga fabiayuhumaa calaa koodii yacni ho- sara mara xilliga galmada oo labaduba ay shahwadu ka imaanayaan kii biyihiisu ay sara maraan aw sabaqa ama ay soo yakuuna yakuunu shabahu baa ilmuhu ekaanshihiisu ahaanayaan soo maarataan minaha ilmuhu wuxuu u ekaanayaa hadba ninka iyo haweentuisu markay galmoonayaan hadda biyaha kan soo hormara ama biyihiisu ay sara maraan sara maridda marka xadiisku isaga fasiraya waxaa laga wadaa hadda biyaha soo hormara xadiis kale oo ka caaisha yani wuxuu leeyay nabiga alayh salaatu wasalaam idaa cala maauhu maa rajuli haddii haweenta biyaheedu ay ka sara maraan biyaha ninka ka sara maraan oo micnaha ka soo hormaraan ashbaha alwaladu akhwaanahu cunug wuxuu u ekaanayaa abtiyaashiis Ash- a- micnaha waa iska xadiiska riwaayado kale wey oo- oo macnaha laakiin shiikhu xadiista soo gaagaabiyey micnaha isagu laakiin riwaayado kale ku yimaadeen inama qoraya insha allah idaa cala maauha maa rajuli ashbaha alwaladu akhwaalahu haddii haweenta biyaheedu ka soo hormaraan ninka ama ka sara maraan cunug wuxuu ekaanaya abtiyaashiis abtiyaashiis buu ekaanaya wa idaa cala ma aha haddii ninka biyihiisu ay ka soo hormaraan ama ay ka sara maraan ee ma aha yani biyaheeda ashbaha acmaamahu cunug wuxuu ekaanaya adiradiis marka waa masalo dabiga wey nabiga calayh salaatu wasalaam uu caddeeye weeyaan marka xadiiska yani wuxuu caddeeyey haweenku inay iyaguna maaragtay ay saasoo kale ay riyoodaan hadday riyoodaanna qubaysku wuxuu ku waajibaya haddii qoyaan ka yimaado waxaan kaloo nidhi haweenka qayb baan lagu arag oo waxaaba jirta xadiis riwaayad kale caaisha waxay leedahay yaa umu sulaym fadaxat fadaxti nisaa haweenkii baad ceebaysay haweenkii baad ceebaysay bay tiri yani waa xishood iyaduna waxay tiri ilahay xaqa kama xishoodo can umu salamata radi allahu tacaala canha zawji الnabiyi sala allahu alayhi wasalam umu salama oo xaaska nebiga ahayd baa qaalat waxay tidhi jaa'at way timi umu sulaym marka labada gabdhood yaan la isku khalday midna umu salam baa la yidhahdaa waa xaaska nebiga alayh salatu wasalaam weeye midna waa umu sulaym oo abi talxa ayaa qabay marka umu sulaym baa u timi nebiga oo ahayd imra'atu abi Tax- dalxa ilaa rasuuli illaahi sala allahu alayhi wasalam nebiga calayhi salaatu wasalaam bay u timi qaalat faqaalat marka yaa rasuul allah rasuulkii ilaah in allaha alla subxaanahu wa tacaala laa yastaxyii ilaahay kama gabado kama xishoodo min alxaqi xaqi yacni arar bay ka dhiganaysaa ereyga ay soo wada hore erey laga xishooda ah diintii iyo cilmigeena baratee rabtaa marka marka ilaahay xaqa kama xishooday arrin xaqa bay haysatee anna ka xishoon maaye marka arar ahaan bay saa u leedahay ya ha yani fahal cala almar'ati ilaahay subxaanaه wa tacaala fahal calى اlmarأati haweenta dusheeda ma ahaatay min guslin qubays idaa hiya اxtamalat markay ixtima yani ay habeenka dhadhabto habeenka riyooto iyadoo galma samaynaysa ku riyooto haweenta qubays ma ku waajibaya faqaala rasuulu اllahi salى اllahu alayh wasalam nabiga calayh الsalaatu wasalaam wuxuu yidhi nacamhaa laakiin shardi idaa ra'at ilmaa haddii ay isku aragto biyo ka yimaadaan عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كنت أغتسل الجنابة من ثوب الرسول كنت أغسل كنت وحنا أغسل متك بقضة الجنابة جنابة جنابة مركب وحلقة بدا يعني مندي قيان كيدي مندي قيان كيدي كنت وحنا أغسل مت بقضة الجنابة جنابتي أما مندي بان كدقايي min hawbi rasuuli اllaahi salى اllahu alayh wasalam nabiga calayhi الsalaatu wasalaam maradiisa marka haddii manidu ay gaadho marada oo kale in laga dhaqaayo fayakhruju nebigu waa u baxaayey ila salaati salaaduu u baxaayey wa ina buqca almaa'i biyihii aan ku dhaqay yani buqcaddeedii intii biyihii ay gaadheen micnaha fii hawbihi maradiisa dushiisa ay ahaatay maraday ka muuqataa marka yani intii biyihii gaaray bay soo qabatay intii bay dhaqday marka iyagoo qoyan buu nebigu la baxay markuu baxayay marka biyihii buqcaddeedii baa muuqanaysay xadiiskan wuxuu ku yimi nin la odhan jiray camar ibni maymuun cumar ibni camar ibni maymuun baa wuxuu weydiiyey nin taabiicah la odhan jiray sulaymaan ibni yasaar sulaymaanna markaas wuxuu weydiiyey caaisha radi allahu tacaala canha caaisha marka uga jawaabaysa aniga iyo nebigu waxaa yacan dhici jirtay anugu inaan dhuqo nabiga calayhi salaatu wasalaam maradiisa markay ay biyuhu gaaraan ama manidu gaadho marka xadiiskan qaybtan wuxuuna tusayaa manidu markay qoyan tahay in la dhaqa intii baa la qabanaya la dhaqaaya hadday ku qallasho meeshii maxaa la samaynaya riwaayaddan dama akhriya marka wa fii lafdin limuslimin lafdi kale oo imaam muslim uu leeyahay baa waxay leedahay laqad kuntu waxaan ahaa afrukuhu mid jajabisa ciddiyaha sa marka lagu yihahda weeyaan yani saa ciddiyaha marku tiraahdo wax meel ku qalala marka ciddida saa ku leedaha weeyaan min thawbi rasuuli illaahi sala allahu alayhi wasalam nabiga calayhi salaatu wasalaam maradiisa ayaan ka fufujin jiray oo ciddida kaga xoqi jiray farkan xoqitaan fa yusalli fiihi markaasuu ku tukan jiray fa yusalli fiihi ma mayri jirin markay qoyan tahay yani manidu oo marada gaadho xadiiska hore sheegaya micnaha waa dhaqaysa intaas weeyaan laakiin markay qalasho waxba inaa dhaqdan maaha waad jibinaysaa wa maca dalika waa madaahib madaahib alculamaa waa madaahib alfuqahaa waa waxay isku khilaafaan yani manidu daahir miya mise daahir maaha manidu daahir miya mise daahir maaha imaamu shaafici axmed iyo waxay qabaan inay daahir tahay manidu qof hadday marada kaga gaadho dee inay inta qoyan tahay inaa iska dhaqdo micnaha waxa loo dhaqaayana waxa weeye urkeeda iyo qoyaankeeda waxaas laakiin najaase aan loo dhaqaynin halka maalikiyada iyo xanafiyada yidhahdaan yani waa najaasa iyagu yidhahdaan oo waxay soo qaataan dhaqitaankaas bay soo qaataan nebiga laga dhaqay maradii baa la yidhahdaa sida iyo axmed ay ku tageenoo manidu najaase maaha marka labada xadiis midna wuxuu noo caddeeyey haddii manidii qoyan tahay intaasaa dhaqaysaa haddee ku qallashana waxba inaan dhaqdan maaha waa jijibinaysaa yani saas uga jijibinaysaa ciddida iyo waxaas waa u xoqaysaa sida culimadu waxay raacsiiyaan yani waxyaalaha gaargaara xilliga jamaacu jiro waxyaalaha gaargaara furaashka iyo go-a sariirta iyo gaargaara dhib male insha allahu taala najaase maaha najaase maaha وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث تاني iyo أحكامتان runtii waa wax qofka yani muhiim u ah inuu inuu barto waxyaala noloshiisa haddii goor soo maraya weeye ومع ذلika baa kutubta noocan oo kale asaan habeenkii u hoose sheegay waxaa lagu ururshay keliya axaadiis alaxkaamka axaadiista fiqigaa ka baranaysa xadiis kasta ma jiro ilaa hadda haddaad soo marto masale fiqiya baad ka qaadanaysaa xadiiskan yani kitaabkan iyo kitaabka buluqa loo yaqaan iyo kitaabaan tilmaamaya muntaqa alakhbaar oo ibnu taymiya awois uu leeyahay kutubtaas baa waxaa lagu soo koobay yani axaadiista fiqiga ka hadlaysa عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جلس مركو فريسته ninku bayna shucabiha alarbaca afarteeda xubnood markuu fadhiisto yani labada lugood iyo labada gacmood markuu ninku ku fadhiisto waxaa laga wada waa kinaaya can aljimaac oo yani ijmaac markuu rabo ninku samaynaya wey micnaha uma ka bacdi jahada yani naftiisii yani bilaabay inuu xarakeeyo tanna waa kinaaya can alilaaj gelitaankii xubinta ay gelaysay ee baa laga wadaa hawshaas markay timaado faqad wajaba alquslu qofka qulays baa ku waajibay bimujarad inay yani xubintii labada xubnood ay galaan xataa inay biyo kaa imaanin oo aad ka soo baxdo qulays baa kugu waajibaya xadiis baa jiray yani xadiiskan wuxuu nasakhayaa xadiis kalaa wuxuu leeyahay nabiga alay slat nin baa weydiiyey nabiga u yeeray haweentiisii xaajada ku jira wuu soo baxay marka isagoo markaan dhammaysan laakiin hawshii galay oo wax biyo aynan ka imaanin markaasuu nabigii weydiiyey wixii arrintaasa dhacday ka warran marka nabiga alay slat slam wuxuu ku yidhi inama almaau bilmaa'i oo yani afwa inama almaau min almaa'i buu yidhi nabigu qubaysku wuxuu imaanaya markii biyo kaa yimaadaan saasuu xadiiskaasu lahaa laakiin xadiiska isagaahii waa mansuukh wey micnaha xadiiskana nasakhaya tilmaamaya haddii ay xubintu isgalaan keliya oo xataa ayan biyo imaanin inuu maaragtay kugu waajibayso qubays kugu waajibayo idaa jalasa markuu fadhiisto ninku bayna shucabiha alarba dhexdooda markuu fadhiisto yani labada lugood iyo labada gabdhexdooda fadhiisto yani waxa laga wada waa jimaaca uu samaynaayo uma ka bacdi jahada marka uu la yimaado xarakadii iyo dhaqdhaqaaqi iyo ficilka la yimaado taasna waxaa la yidhi waa kinaayatu can alilaaj safiinu waa tuu odhan jiray micnaha marka safiinu wuxuu odhan jiray ilaaju alxashafati fi lfarji saasuu markuu qubays ka hadlaayo micnaha wuxuu ku waajibayo faqad wajaba alquslu qofka marka qubays baa ku waajibay keliya intaas hadday istaabtaan oo galaan maca salaama qubays baa ku waajibayo waxba ma aha khasab inuu maaragtay qofku ay biyo ka yimaadaan maaha وفي لفظ لفظ كلا وحول وإن لم ينزل حتى هدوس دجن وحبد دجن يعني بيا كإيمان وحبها دين كإيمان حتى بمجرد قلتان كأي قلم يقوبس واجبايا حديث كاسنا معني سو سداس وي سدو كلا حديث كإمام أبو داود يعني النسائي باكوري سننتس عن أبي جعفر محمد بن علي بن حسين بن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهما يعني آه علي بن أبي طالب ويهي أو والله بعد أسيئة عن أبي جعفر مقعي سوحوها مركب محمد بن علي محمد بن علي علي قاس واحد على حسين بعد علي حسين واحد على علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهما رضي الله تعالى وأبوه بن حسين لبدا صحابيgaas bay la joogeen وعنده أكتيسنا waxaa jooga جابر قوم فسألوه qubayska ka war nabiga عليه الصلاة والسلام qubayskiisi iyo si uu qubaysan jiray boqoladaas jaabir weydiiyeen jaabirna saxaabi buu ahaa labadaa nin oo isu aabbahana meesha fadhiyeen faqaala wuxuu yidhi jaabir saacun saacka yani kaa kaafinay hal saac saaca yani gacantaadoo la buuxiyo mud baa la yidhahdaa afartaas muggood ayaa saac la yidhahdaa intaasaa nebiga calayhi salaatu wasalaam qubays ugu filnaan jirtay intaasay qof yani gacmo waaweyn afartiisa saacadoo buuxa ayaa waxaa la isku yidhahdaa saac afar gacmood buuxbuuxaha baa saac la yidhahdaa adigu saddex litir meelahaas oo malayn tahay marka wuxuu yidhi saacun yakfiika hal saaca baa kugu filan inaad ku qubaysato faqaala buu ka sheegi doonaay maa yakfiini aniguma filla buu yidhi marka waxaa la yidhi nin aad u timo weyn buu isna ahaa aniguma filla buu yidhi saacaasi kuma filna faqaala ku filan man qof huwa isagu awfaa minka kaa weyn oo ka badan shacran xagga timaha mid kaa tima badan bay ku filnaan jireen biyo yani saacaas biyaha ah yani wuxuu ka wadaa nebiga weeyaan oo yuriidu wuxuu ka wadaa yani oo doonaya inuu ka wada hadalka rasuula allahi sala allahu alayhi wasalam nabiga alayh salaatu wasalaam markuu yidhi saac baa yani kugu filan baa ninka wuxuu yidhi aniga saacaasi kuma filla mid kaa khayr badan oo kaa tima badan oo kaa fiican bay ku filnaan jireen buyiri marka maxaaba ictiraadka keenaya xadiiska marka waxaa laga qaadanayaa yani biyaha inaan israaf lagu sameyn wax yaroo biyahaas ah inay maaragtay jirkaaga in gaarta kugu filan yihiin jirkaaga in gaarta inay kugu filan waxba inaad intaasoo baaldi aad dadka inta badan shakiga qababa waxay sameeyaan biyaha aad u badiyaan talow makaa dhammaatay talow makaa dhammaatay u leeyihiin talow meel biyihi ma gaareen waana soo marnay qaabka marka nebiga calayh isalaatu wasalaam ee markuu janaabada maaragtay ka qubaysanayo u qubaysan jirnay ها ها صح صح صح ها ها ها ها يعني شكي بي قبايا ذكاس لكن waxa ku filan kaliya ina saab biha ugu shubta mac salaama ina biha shaq waxaan soo marnay nabigu yani ثلاثة xathayaatin saddex shunoo bas isugu shubay nabiga calaih salaam xataa inuu dhabarkaas isku dhibo qofku gaargaarsiiya maahaba saddex goor nabiga madaxa ku shubaya timaha hoostooda inaad gaarsiisa laga rabaa wixii ka dambeeya inaad dusha biyaha ku shubto nabigu saddex goor buu ku shubay xadiis soo mar soo marna saddex goor buu ku shubay ha madax wuu isa qaatay kabacdi wuxuu sameeyey nabigu madaxa ku shubay oo timaha faraha geliyey saddex goor markuu ku shubay kabacdi jirkiisa kale ayuu nabiga calayh salaatu wasalaam dhaqay marka nabiga calayh salaatu wasalaam bay ku finlaayeen uma kabacdi ama wuuna tujiyey ama na tukiyey jaabir baana ku tujiyey fii thawbin maro keliya hal maro inaad maaragtay ku tukato oo intaa cawrada intaa ku xirato adoo intaa kaa feere qaawan tahay waa ku tukan kartaa marka iyadoo inkastoo fiican tahay inaad maaragtay aad dhabarka aa maro saarsato garan adoo qaba haddii garana qabto waa ku tukan kartaa cawrada waxa weeye salaada ninka waxaa laga rabaa maa bayna surati wa rukba ayaa laga rabaa adoo feeraha sare qaawan yihiin ama garan qaba waa tukan kartaa weeyaan uma ka bacdujiyey jaatujinay fii thawbin maruu tujiyey marka inay saas bannaan tahay iyadana sidoo kale xadiiska imaamu nasaa'i fii sunanihi wa fii lafdin lafdi kale wuxuu lahaa kaana yufriqu lmaa min jiray الماء بيها على رأسه مدحيسا ثلاث مركو ويسقاتي بمدح حساس صدح قرو شوي سامرك بيها لفا يعني حديث كلنا وحنا الشيء واتي النبي وتما دح قلنا يي إلى ونبي أركين إجمارتي جركي سبي قارن مركا شكي بدنا ما فين حق ويسدا يضب حركة سقورت لوكت دم سين مرايان إسلام وحكاب بحين صوب بلابي مثل مركا صوب بلابي وحياته الشيطان ويا صلاتنا سيدو كلا ما تكتب ka bax qof baa ka baxay allahu akbar cawran leh nabiga calayh salatu wasalaam nin baa weydiyo wuxuu ku yidhi markaa salaada galo baa yani laga khaldaa waxaan tukanaya nabigu wuxuu ku yidhi daaka shaydaanun yuqaalu lahu khinzab waa shaydaan la yidhahdo khinzab la yidhahdo weeye kacuudi bileysa marka وفي لفظ لفظ كلا وحو ليهي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يا شكي بعيا كانت تكتم ما تكتم مره كوعد مسجود دي وتن محيته ما كان بيحيى شيطان با ويكاس كعود ابليس nabiga qaala radia allahu tacaala canhu arajulu ninkii yidhi maa yakfiini iguma finla halka saac ninkii yidhi wuxuu ahaa huwa xasan ibni muxamed ibni cali ibni abi aalib wa abuuhu muxamed ibnu xanafiya ahlu beytka weeyaan marka ninkaasu ahaa oo meesha fadhiyey oo cali bin abi daalib awahu yahay ninka oranaya iguma finlayn timahaas yani iguma finlayn caaggaas yar ama saacaas sian hore u sheegnay xadiiska yani sharax yar baynu ka bixinayna la fahmaya iyo lafdiga waxba ku yani ku istaagi mayno hadhow qofkii yani lafdiga wax ka garan waaya يعني قدال إن شاء الله تعالى يودي إن شاء الله عن عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عفوا باب التيمم تيمم waxa la yiraahdaa waa waa yaani booraysiga booraysiga ama ciidaysiga ama tayamumka waxa la yiraahdo een ereyga tayamumna micnaheedu horta luq ahaan waa qasdiga la yiraahdaa walaa tayamamu alkhabiitha minhu tunfiquuna soo maaha ayad quraanka haw qastanina yani xoolaha yani walaa tayamamu alkhabiitha minhu tunfiquuna sax yani xoolaha kiisa liita haw qastanina bixidaysaan walastum biaakhidih ila an tuqmiduu soo maahan adi maa tadiru si sadaqa liidata ma qaadanaysa ilaa adoo maarata gabanaya maahan marka haw qasdin wey macnaha tayamum marka waxaa la yihahdaa qasdiga laakiin sharci ahaan waxaa weeye ciidda loo isticmaalo wejiga iyo gacmaha loo isticmaalo marka ma qofku markuu waayo biyaha ayaa maaragtay tamaamka isticmaalaya culummaduna shuruud bay u dejiyaan si kooban markaan u sheegno shuruudda waxaa weeye in meesha horta cududaar jiro shardiga labaad waxaa weeye ee dukhuul waqti maalan biyaa weyday duhurkii baar- bartaad tukata marka biyana ma haysatid ma booraysanaysid ilaa waqtigu inu gala mooyaane haddaad waqtigu aan la gaarin sii booraysato booraysigaas waxba kama jiro culimmadu waxay u shardiyaan ba waxaa ka mid a booraysiga in waqtigeeda uu soo gala weeye waqtiga salaadaas tukanaysid waa inuu soo galay ya taar waxaa dee khilaaf baa ka jira shaaficiyadu waxay qabaan inaan lagu tukanin laba salaadood marka laakiin dee waxaa badan inta qabta maarata in lagu tukan kara salaado kale iyo sunnayaal kale waxay ku leeyihin salaadaas iyo sunnayaa sunnayaasheeda lagu tukan karaa haddaad booraysiga u niyeysato inaad salaad ku tukato salaadda aad ku tukatay aad ku u booraysatay baad ku tukan kartaa micnaba leeyihin عن عمراء بن حسين رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا معتزلا nabiga calayhi salaatu wasalaam ra'aa wuxuu arkay rajul nin buu arkay ninka khallaad ibnu raafic baa layihahda yani xadiisku isagoo majhuula buu ku yimi yani rajulan buu iska leeyahay marka magaciisa waxaa weeye khallaad ibnu raafic baa la ohan jiray nabigu nin buu arkay muctazilan yani gaar u baxay ictazala yactazilu muctazil yani markuu qofku gaar uga baxo qolyaha muctazila la yidhaahdo muctasilada waa garanaysa waxa lagu baxshay nin xasan albasri raximah allahu tacaala fadhigiisa fadhiisan jiray buu ahaa xalqada marka masale la weydiiyey oo ku saabsan sifaatka buu ictiraadka keenay ka bacdi goonni buu uga baxay halkaasuu fadhiistay ictasala ee hebel baa la- ga- goonni uu baxay baa la yidhi saasaa muctasilada ninkaas maaragtay loogu baxshay ra'aa ninkaas lam yusalli fi lqawmi dadka aan la tukanaynin salaad baa lagu jira waa la tukanayey salaadda marka laga baxayba nebigu wuxuu arkay nin halkaa fadhiya oo aan dadka la tukanaynin faqaal wuxuu yidhi yaa fulaan maa manacaka maxaa kuu diiday an tusalliya inaad la tukato fi lqawmi dadka inaad la tukato dadka inaad la tukato maxaa kuu diiday buu ila salaad baa lagu jiray adna gaar baa isaga baxday faqaala markaasu wuxuu yidhi "Yaa rasuulka Ilaahi, asaabatnii- asaabatnii waxaa iiasiiba igu dhacday janaabatun janaaba igu dhacday oo yacni waan janaabooday walaa ma biyo ma jiraan faqaala marka nabigu wuxuu yihi calayka yani aqsid waxaa u qasadaa bisaciidi yani ciidda u qasid yani ciid doono wey macnaha ciid baa kugu filan fainahu yakfiika ciiddaasaa kugu filan haddii biyo la waayo ha ka dhexbixi dadka boorayso salaaddii soo gal marka marka nabiga alayh salaatu wasalaam ninkaa wuxuu u tilmaamay in maaragtay la booraysto Eh, eh, xadiiskuna wuxuu kutusaya marka aad biyo weydo inaad weelas la imaanaysa waxaa kaloo jiray marka habeen nabiga calayh salaatu wasalaam maray saxaabadaas safar baa la ahaa xilliga ayada ah marka biyihii baa la waayey biyihii biyihii marka la waayeyba nabiga calayh salaatu wasalaam wuxuu yihi bal soo fiirsha biyo haweeney baa loo tegey gaar waxay wadataa gaadiid wadataa dhaan wadata waa la soo leexiyey nabiga loo keenay waa la weydiiyey war biyo xayd noogu sokeeyaa la yidhi waxay tihi shalay xilligan oo kale baan biyaha yani meeshan ka soo qaaday shalay xilligan oo kale ay ahayd salaadna waa joogtaa nabiga calay salatu wasalaam weelkeedii waa la soo dejiyey baa la yidhi wax yar baa laga shubay gacanta oo nabigu dhex geliyey ilaa ciidankii nabiga la socday dhammaantood ay ka wasaysteen haweentiina biyeedii baa loo xirxiray iyadoo sida u buuxa raashinna waa loogu daray markay reer reerkeedii markay u tagtay oo la yidhi maxaa ku daaday muddaa maqnayde xilligii la filaaya imaan weyday ba waxay tidhi laqiitu asxara annaasi aw huwa nabiyun kamaa zacmuu waxaan la la kulmay maantay oo dhexda ii fadhiistay nin sixiroola ah asxaru nnaas kad- kan dadka u sixir badan aw huwa nabiyun kamaa zacamu ama nebi buu ahaa ninkaasi sida ay sheegtay dadka la jooga saxaabadii nebiga caleyh salaatu wasalaam waaga dambe waxaa la yidhi qofta haweentaasi waa islaantay reerkeedii dhammaantood iyadaa maarata waxay u ahayd een, inay islaamaan sabab u ahayd marka nebigu wuxuu yihi calayka bisaciidi saciidna waxay culimmadu yihahdaan wax kastoo dhulka ka sarreeya fuqahaa- fuqahada qayb kamid waxay dhahdeen saciiddu waa ciidda bas madhabka inagu u badanayo shaaficiya la yaqaana wax kale ma ogola hadda haddii ciiddaas ay maarata nuuradii wax ku jiraan ma ogola marka culimmadu laakiin waxay yidhahdaan saciid waxaa la yidhahdaa wixii dhulka ka sarreeya la yidhahdaa wax kasta baa noqdee marka hore ciidadaada daa weydo ciiddii wixii kaloo markaas aad la imaan karto baad la imaanaysa ra'aa ma manahaka maxaa kuu diiday an tusalliya fi lqawmi dadka inaad la tukato faqaala markaasu wuxuu yidhi yaa rasuula- yaa rasuulka ilaahu asaabatnii janaabatun waxa igu dhacay janaaba igu dhacdo faqaal waxaan kugu ogahay ciidda waxaa u qasadaa ciidda ciidda isticmaal fainahu yakfiika iyadaa maarata kugu filan qur-aankuna tuu leeyahy fatayamamu saciidan طayiban yani saasuu nabi qur-aanku u isticmaalay can camaar ibni yaasir saxaabiga camaar ibni yaasir ahaa taqtulu camaaran fi'atun taaqiya tuu nabigu xadiiska horta xadiiska hore cumraan ibni xuseen saxaabigaas waa ninkii isagoo nool malaa'igtu salaami jirtay waxaa ku dhacay baa la yidhi caloosh aad u weynaatay marka wuxuu maqli jiray guri qoluu deganaa malaa'ig soo gala markay u soo gasho malaigtu waa salaami jirtay asalaamu calaykum calaykum assalaam yani meesha karaamada ka gaadheen minaha عمار بن ياسر نه واتي النبي يجري بحد دير دون بي تقتل عمار فئة فئة طاقية كوح حد قدو تبع دير دونته واجد موحد دت علي إيه معاوية دير رايان عيدك معاوية دري عيدك معاوية بدري عن عمار بن ياسر الصلاة والسلام فأجنبت وأن جنابودي دم الله يدري janaabaa igu dhacday yani waan jiibsaday saasoo kale amriyey wax la mid ah ka bacdi biyo falam ajid ma aanan helin almaaa biyo ma aanan helin muxuu sameeyey marka biyo la'aan baa ku dhacday janaabana wuu qabaa salaadna waa soo gashay janaabadana waa taan soo sheegnay qubays bay waajibinaysaa qubays inaa qubaysata ma ahane haddaa biyo haysto waa inaa qubaysato kabacda weesato weeya ama yacni weesadii janaabada saddex geliso qubayskii laakiin meeshan miyaan liin biyo ma yaalliin waana janaabo xadiiska hore weesoyn ka hadlaynay mise xadiiska horena wuxuu ahaa janaabo isnaha asaabatan janaabo yidhi marka xadiiskan wuxuu leeyay falam ajid ilma fatam waan galgashay galgelinsu lama yaqaano geelu markuu yimaado meel gelgelino saas u reeyo saa ku yidhaahdo marka wuxuu yidhi fatamaraqtu waan ku galgashay fi saciidi ciiddi baan ku galgashay kamaa tamaraqu daabatu sida uu neefku u galgasho markuu meel ciidan yimaado gelgelinaysu u galgasho kale baan u dhexgalay buu yidhi sababta ma uusan aqoonin yani axkaamteeda uusan aqoonin ثم كبعد أتيت النبي صلى الله عليه وسلم النبي عليه الصلاة والسلام بان أؤمي فذكرت ذلك الله بن شاقي إن جنابة كل عضي كبعد بي الآن بوها قال قلن بو تقي قال قلن تبكو قال قش فقال نبي عليه الصلاة والسلام وحيري إنما يكفيك waxaa kaaga fillaan lahayd galgalashada galgalatay an taquul yani an tafcala inaad samayso biyada haakada saasuu nebigu yidhi marka wuxuu tusinay marka qaabka la samaynaya marka qaabka buu sheegaya marka uma kabacdi nebigu daraba wuxuu ku garaacay biyadayhi labadiisa gacmood bu alarda dhulka ku garaacay saas darbatan waaxidatan hal darbuu ku garaacay uma masaxa wuxuu ku masaxay ashimaala bidixdii buu wuxuu ku masaxay cala alyamiini midid korkeedii iyo wadaahira kafayhi kafaynkaas korkooda ku masaxay iyo wajhi wejigiisa marka intaa dambe waa tafsiir ee fasirayso nebiga calayhi salaatu wasalaam intuu yidhi yani ahayd inaad gacmaaga saa samayso weeye laakiin sida saxda ah waxa weeyaan waa waa soo wadaa sideedaba waxaa jira waxyaala faraa'id bay leedahay waxaa ka mid a kow inaad markaad yani aad booraysanaysa niye la timaado waa inaad niyeysataa waxaad u booraysanaysaa salaada inaad tukato ama janaaba qabtay aad kaga qubaysto salaad tukato yani kaga isaga daahiriso ta labaadna waxa weeyaan masxul waj wejgaa ku xiga ka bacdi waxaa ku xiga masxul yadayni gacmaha ku xiga kaanfaraadda wuxuu atartiib ah waana waajib weeyaan tartiibku waxa weeyaan inaad saa u kala hormariso inaad saa u kala hormariso weeye waa inaad gacmaha hormariso gacmaha ku dhufatay wejiga gacmaha hadday kala hormarayso culimmada qayb baa waxay leeyihin maya ma suurtoobayso waa inaad wejiga hormarayso gacmaha ku xijisa marka gacmaha marka intaa hore ba axaadiis u badan tahay axaadiis tilmaamayso imaamu daaruqudni uu warinayoho ilaa mirfiqaynka la gaarsiinayana waa jira oo imaamu shaafici yani madhabkiisu uu ku dhisan yahay marka boor booraysanaysid inaad intaa gaarsiiso inuma sooma ha labada gacmood halkaa la geenaayo waa madhabka shaaficida wey saas sax wey burista anagu ma aqaan laakiin burusdaas ma jiro burusdaas ma jiro iska kaftamayo burusdaas ma jiro waa ku dhufanaysaa wejiga iyo gacmaha wey ama kor baa geenaysa maya sax wey xadiiskaas anaa ku yidhi sax wey sida loo badan yahay xadiista waxa weye xagga hore in intaa la la tiro weeyaan aan ku celino بعثني النبي صلى الله عليه وسلم عمر با وحي وحي درن وحي درن النبي عليه الصلاه والسلام في حاجه دب يدري فاجنبت وان جنابودي يعني قبيس بان بهضي انتي ما ارت جنابي تمي فلم اجد ما انا هلين الماء بي ما انا هلين فتمرقت وان قلقش في الصعيد عيدي بان كو قلقشي كما سي تمرق وقلقشه الدابه دابدو يعني حيوانكم ثم كبعد أتيت النبي صلى الله عليه وسلم النبي عليه الصلاة والسلام أمي فذكرت وأشيك ذلك له النبي أرك ما أشيك فقال النبي حجري إنما يكفيك وحكى قفلنا الله قلقل شرس أن تقول يعني أن تفعل إن سميسو يشو بيديك قعماك هكذا ساسو قلي انت هسا النبي حديث كير لكن انت دم وحوية انت هسا بالفسرية ثم ضرب وحو قراعي نبي بيديه لبدي سقعمود الأرض دلك ضربة واحدة hal darbo waxaa kaloo soo aroortay markaa garacdo inaad leedahay ka afufays micnaha inaad ka afuftan iyadana wax sugan weeyaan uma kabacdi masaxa nabigu waa ku masaxa alshimaala bidixdii cala alyamiini midigta korkeeda iyo wa daahiri kafayhi labada kafeen korkooda iyo wa wajhi wajhahu wejigiisa laakiin waxaynu nidhi tartiibku waa waa waa waajib weeyaan isdaba marin maysid waa ku dhufanaysaa wejigaa ku xiga gacmaha ku xiga midigta bidixdaa ku xigta عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم النبي عليه الصلاة والسلام قال حجري أعطيت خمسا أعطيت وحليسي خمسا شن وحيالود باليسي نبي خصائصتي سمعناها وياه يوم الدي سبا وحيالي قار الله سبحانه وتعالى وسيي أعطيت وحليسي خمسا شن لم يعطهن أن هر الله سينين أحد قفه min alambiyaai ambiyada ka mida qabli hortayda ambiyada iga horreysay shan waxyaalood aan la siinba aniga laysiiba nebiga calayhi salaatu wasalaam yidhi nusirtu waxaa laygu gargaaray birucbi argagax masiirata shahrin bil meel loo socdo ciidanka nebiga calayhi salaatu wasalaam intaa markuu ka duulaayo ama ciidanka muslimiintaba bil meel loo socdo cadowga joogaa argagax baa dilaaya soo maarataan marba haddii islaam ay maqlaan gaaladu meel kasta ay joogaan argagaxayaan hadda shabaabka jooga koonfurta soomaaliya white housku habeenka lagama seexdo intay isu jiraan america meeqay isu jiraan iyo iyo koonfurta soomaaliya meeqay isu jiraan intaasoo mayl oo kun soo maaha kama seexdaan argagax saasa maarata maalin walba dagaalada uga socda meel walba ugu jiraan marka nabiga calayhi salaatu wasalaam ee diinta islaamka waxaa la siiyey in cadowgu dareemo argagax meel bil loo socdo xataa hadday ku jiraan xataa argagax baa ciidankaasu dareemaya oo cadowga ah u ah muslimiinta ah nusirtu waxaa laygu gargaaray birucbi argagax masiirata shahrin bil meel loo socdo kow tan labaadna waxa weeyaan wa jucilat waxa lii wa jucilat lii waxa aniga lay yeelay alardu dhulka wa jucilat liya alardu dhulka dhigay masjidan meel lagu tukado iyo wa tahuuran wixii lagu daahirma qaadan lahaa ummaddii naga horreeyey meelaan kanaasadooda ahayn kuma tukan jirin hadday qabato maxay salaad qabato kanaasadooda aadi jireen meel kale yacni kuma weese yacni kuma tukan jirin markay weese qaadasho iyo dahaaro qaasho u baahdaana biyo kaliya ahaan jirtay laakiin innaga meel kasta oo aad tagto waa ku tukanaysaa baadiyaa maraysaa salaad baa la soo gaaray waa tukanaysaa biyo meel lagu tukado iyo wax lagu daharo qaato fa ayumaa rajulin qof kasta oo min ummatii ummaddeeda ka mid ah oo adrakathu ay soo haleesho asalaatu salaadu falyusalli ha tukado qof kasta ummaddeeda ka mid oo salaaddu soo gaarto meel kasta ha jooge wuu tukanaya salaaddu yay kaa tahin keliya qofka salaaddu inay ka tagto intuu awoodo yaatu nabigu xadiis ku lahaa yani salli qaa'iman fain lam tastadic yani fajaalisan intaasoo kale faqaacidan baan leeyahay fain lam tastadic haddii aad awoodina jiif u tuko bu nabigu leeyahay istaag ku tuk haddaadan awoodin jiif haddaadan awoodin maxaa le fadhi haddaadan awoodin jiif custaal baa ku jira biyana kuma dhowa salaaddii baa la soo gaar waqtigeedii waa booraysanaysaa waa tukanaysaa saxaradii baa istaagi weyday oo iska socota wax kaa nadiifaya ma jiraan salaaddii baa soo gashay miyir waa qabtaa waa tukanaysaa waqtigii iyo ibkaatii keliya wa uxillat kan saddexaad shanta waxyaalado nebiga la siiyey tan saddexaad waxa weeye wa uxillat liya almaghaanimu waxaa lay xalaaleeyey almaghaanimu haniimada walam taxil xalaal uma ah liaxadin qof oo qabli iga horreeyey haniimadana waynu naqaanaa marka duulaan la qaado waxyaalaha gaalada laga qabsadaa haniimo la yidhaahdaa oo la qaybi shan baa loo qaybinaya waclam annamaa ghanimtum ilahay quraan isku tilmaamaya shan in loo qaybi mid ka mid ah nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo mataqaanaa inta kalena waxaa loo qaybinayaa dadka muslimiinta aha marka markii hore ummadihii hore waxaa dhici jirtay marka wax la qaniimaysto gaalay la dirireen xoolay ka soo qaateen meel baa lagu ururinayaa dab baa imaan jira oo gubi jiray baabi'in jiray dab baa imaan jira oo gubi jiray baabi'in jiray saasay ummadihii hore ahaayeen laakiin ummadda nebi maxamed baa gaar looga dhigo waxaa la yidhi wax kastoo aa qaniimaysataan idinkaa iska leh wauxillat liya almaghaanimu xadiis baa jiray dee aad u dheeroo nebiga calayh isalaatu wasalaam ka warramayay ummadihii naga horreeyey nin ka mid ahayoo nebi ahaa markuu wax soo qaniimadii la soo urushay oo la sugaaya dabku inuu yimaado buu dabka imaan waayey maxaa dhacay nin baa wax xaday ilaa laga soo saaray dahabku xaday oo la keenay waa imaan weyday marka dabkii meel baa la ururin jiray la dhigi jiray marka wauxillat liya almaqaamu waxaa lay xalaaleeyey haniimadii walam taxila xalaal uma ahayn liaxadin qof oo qabli iga horreey wa uciitu waxaa laysiiye ashafaacata shafaacat alcudmaa oo nebiga gaar waa weeya nebiga calayh isalaatu wasalaam cida la wadaagin marka u horrayso oo dadku marba ay dhinac u yaacayaanoo maxasharka ay taagan yihiin carasaatu qiyaamo taagan yihiin oo nebiga calayhi salaatu wasalaam nebi kasta loo tago u leeyahay yacni aniga nafsi nafsi maanta aniga dembi baan galay iga taga nabiga loo imaanayo taa nabiga gaar ule marka wa ucditu waxaa la siiyey ashafaacata shafaacadii baa la siiyey kan shanaadna waxa weeye wa kaana الnabiyu nebigu wuxuu ahaan jiray yubcaثu mid loo diro ilaa qowmihi qoladiisa khaasatan gaar ahaan wa buciثtu waxaa lay diray ilى الnaasi dadka dhammaantood dadkaa lay diray caamatan guud ahaan waagi hore yani nebi kasta reerkiisaa loo diri jiray reer walba nebi gaar ah oo iyaga ka tirsan baa loo diri jiray ama reer meel degan nebi baa gaar loogu diri jiray marka nebiga calayh isalaatu wasalaam wuxuu yidhi anigase waxa gaar layga dhigay in ummadda dhan lay diray xadiiska marka waxa weye maxalushaahidkan yani meesha loo keenay baabka loo keenay waxa weeyaan wa jucilat liya alardu masjidan wa tahuura yani baabka uu ka khusaya xadiisku waa intaas weeye in maaragtay qofku meel kasta uu maraayo uu ku tukan karo hadduu biyo waayo oo ama ha qabo xadathul asqar oo weese u baahan yahay ama xadaثu اlakbar ha qabo oo qubays u baahan yahay wuxuu isticmaalaya maxay boorasigaas markuu qabo xadaثu اlakbar qabo oo janaabo oo kale qabo oo bihaysan oo salaad timaado ciiddii ku qubaysan maayo laakiin waa ku booraysanaya wejigii iyo gacmihii u marinaya su-aal balaaran hadday tahay hadhow ma dhigana markaan dhamayno hadday su-aashu su-aal ballaaran tahay markay dhammaanno baynu ka dhigaynaa haye haye insha allah sax wey saynu sheegna waa ahy maya maya maya khayr allah ku siiyo baraarujin weeye yani dad baa waxay u qabaan markay ay janaaba timaado ama ay jamac yimaado ay biyo haysan aan tukan oo aaminsan maaragtay inaan ciidaana ayan isticmaali karin marka sidaa sheikhu sheegay weeye qofku de waxa weeye haddaanu haysan waxaa laga raba inu booraysto booraysuguna waa wejiga iyo gacmahaas qofku marya weeyaan qubayskana waa ka anfacaysa ilaa intuu biyo ka helayo wax kastoo u banaanaan jiray weesada baa ugu banaananaya khayr allah ku siiyo aan celis u baahnayn waa ka gudbayna insha allah tacaala baabu lxaydi inta wuxuu gelayaa xaydka waxa loo yaqaano haweenka ku dhaca weeyaan farjiga haweenka marka kaadida laga reebo waxaa ka soo baxa saddex dhiig baa ka yimaada baan soo tilmaannay hadd- habeen aan ka hadlayno qubayskii xayadka iyo nifaaska iyo istixaadada la yidhaahdo xayadku haweentu ku dhacaa markay yacni ilaa sagaal sano wixii ka dambeeya buu gabadha ugu dhacaa waxaa la yidhaahdaa eh, xayadka inta ugu yara waa habeen iyo maalin buu gabadha hayaa ugu yaraan ugu badnaana shan iyo toban beri buu hayaa sida caadiga ana waa toddoba beri weeyaan soo maaragta waxayna ugu yaraan habeen iyo maalin buu hayn karaa oo ka- ka istaagi karaa ugu badnaan shan iyo toban buu gaari karaa gabadh inuu caadadu hayso sida qaalibka loo badan yahay lix ama toddoba beri weeye shan iyo toban wixii ka dambeeya xukunkii xaydka wuu ka baxaya istixaad buu gelaya istixaadadu waa dhiig furan baa la yihahdaa dhiig furankuna waxa weye qofku uga tegi maayo salaadii iyo soonkii iyo cibaadada uga tegi maayahe intuu iska xidho buu salaad walba weyse qaadanaysaa u tukanaya nifaaskuna waxaa la yihahdaa yani dhiigga yimaado qofku marka qofka dumarka markuu umulo yimaado weeyaan kaasuu marka inta kaga hadlaya عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش سألت النبي صلى الله عليه وسلم عائشة وحلة قبل الله يقان فاطم- فاطمة بنت أبي حبيش قبل بس بس سألت وحي ويديسي أن النب- النبي صلى الله عليه وسلم نبي عليه الصلاة والسلام بأتمي فقال إني أنا أستحاض واسكا ديك ديك فرن واسكا سعودا ويه نبيغا marka sheegaya meesha dhiiggaadu ka yimi sidii dhiiggaanu yahay إني أنا أستحاض marka haweentan iyo haween kaloo leeyahay umu xabiibo la yidhaahdo haweenta uu baxaanin ilaa toddoba sano baa dhiig ku socday soo maaragtay marka dhiigga loo yaqaano dhiig furanku waa ka duwan yahay yacni eh, xaydka waa ka duwan yahay xanuun weeye nabigaa tilmaami doona waa xanuun qof ku yimaada weeye marka wuxuu leeyahay أفلا قال النبي عليه الصلاة والسلام لا هكتك سلام إن ذلك إن ذلك من قرى لكن دي قف دمر الله الله ياي كتبت قيب وحا لغا يابا كل كان هيس ذلك ابو ليه وحنا ساعة إن ذلك إن لا يرادو حاكو قرادي أنا قد كد كاسو كد ويا ماما سمع آه إن ذلك وهي إن ذلك بين قرن كان إن ذلك كاغا عرق حيد ويه xidid furmay weeye oo ku yaalla rixinka gabadha ku yaalla marka a- alcaadil baa xididkaas alcaadil walaa dacii iska daa oo ka tag asalaata salaada qadra alayaami maalmihii qadarkoodii allatii qadarkaas maalmahaasoo kunti aad ahayd taxiidiina fiiha mid xayda maalmahaad xaydii jirtay salaada iyo ka tag laakiin dhiiggaan iska socdo dhig furanka ahi salaadda uga tegi maysa masalada loo yaqaano xaydku waa masalo aad u dheer weeyaan waxaa jira dumarka mid loo yaqaan mumayizaa la yidhaahdaa oo gabadha hadda istixaadadoo kale gabadha mumayizyada ah waxay kala taqaan dhiiggay kala taqaanaa labada dhiig isuma eka dhiig waa iska socdaa laakiin dhiigga xaydka noociisay taqaanaa mumayizaa la yidhahdaa marka gabadha iyada ahi dhiiggay taqaano xaydka markuu yimaado salaaddu waa ka istaagaysaa dhiigga xaydku waa dhiig madow wey aad u madow oo kulul markuu soo baxaayo dhiigga kale caadigana waa dhiigga caadiga wey oo gududan weeyaan marka gabadhu hadday taqaano dhiiggi kale taqaano xilligii dhiiggaas ay aragto dhiiggii kale ka duwan bay ka istaagaysaa salaaddii markuu dhammaadana salaaddu waa bilaabaysa iska xirta meesha saa ku tukanaysaa qaybna waxay yaqaaniin yacni caadil leeyihiin oo xilliguu ku dhici jiray bay yaqaaniin xilliguu dhammaan jiray buu yaqaaniin iyadana waxa wixi- ee, ee, iyadana s- waxay isticmaalaysaa xilliga ist- ay maarata ku dhici jirtay waxaa jirta mid wareersan ku wareersan aan kala aqoonba yacni een, xilliguu ku dhici jiray iyo xilliguu ka imaan jiray marka saas oo culimmada u kala qaybiyaan markay ka hadlaayaan gabdhaha istixaadada dhiigga furmo hadda innaga casrigaynu joogno waxyaalaha u waaweyn oo keena dhiig furanka gabdhaha kurida waa gabdhuhu markay isticmaalaan kinyadan ee ilmaha la iskaga ilaaliyo gabar caafimaad qabtay baa jirta ba arkaysaa waxay isticmaashay kinyadan la iskaga ilaaliyo ilmaha oo ilmaha lagu kala fogeeyo bay isticmaalaysaa dhiigga ku furmaya marka waxay ku leeyahay caado wareer baa igu dhacay baa lagu leeyahay caado wareer caado wareer maa kiniin baa cuntay wuxu- waxa weeye xanuun buu kugu riday waxaa laga yaabaa gabadhii caadina istaagi weydaba iska socoto marka gabadha nabiga calayh isalaatu wasalaam wuxuu ku yidhi maya salaadda ha ka tegin maalmihii uu kugu dhici jiray xaydka marka waxay taqaanaa maalmihi bay taqaanaa maalmaha ka fariiso ka bacdi uma iqtasili qubayso oo wasalli tuko saasuu nabiga calayh isalaatu wasalaam gabadha u sheegay marka marka gabadha dhiiggu iska furmaa salaadda inan ka tegin waa inay dadka u tagto yaqaano oo mataqaanaa u sheegaya u sharaxaya qaabka gabadhaas u tukanay salaadda u ogeyso insha allah tacaala xadiisaan ku celino gabadhaan loo yaqaan faaduma صح صح إن فاطمة بنت أبي حبيس قبل إيدا با سألت النبي صلى الله عليه وسلم النبي ويديسي فقالت وحتر إني أنا أستحاض والله ديك فرا وديك ما بيستاقبا فلا أطهر ما طهره ما طهر نوضي يعني هذه قول لي صعودة أفأدع الصلاة صلاة ما كتقابتر قال النبي وحي لا ما يبيني إن ذلك عرق أرنكاسي كقول عيوة عرق حيدق أيوة ولكن سدعي كتك الصلاة صلاة كتك qadra alayaam alatii kunta taxiidiina fiiha maalmihii aad xaydi jirtay marka gabadhaan waxay taqaanaa maalmihii xaydi jirtay bay taqaanaa maalmaha xaydi jirtay day taqaano waa ka tegaysa yani maalmaha salaada markay maalmihii dhammaadaan way iska xidhaysaa meeshii way qubaysanaysaa waa tukanaysaa marka uma ka bacdi iqtasilii qubayso wasalli tuko wa fii riwaayatin riwaayad kale waxay leedahay walaysat ma ayan ahaanin arrinkaasi bilxaydati xayd ma ahaanin waa dhig iska soconaya weeye faida aqbalat alxiidatu in la yidhaha alxiidatu xaada la hoos dhigaa fiican innaga alxaydatu binoo qoraya qayb ka mid ah faida aqbalat markaad qaabisho alxiidatu markuu xaydku soo qaabilo fatruki salaata salaadda ka tag fiiha dhexdeeda faidaa dahaba markuu kaa tago xaydkiina qadruhaa qadartiisa markay kaa tagto waqtigeedii fakhsilii dhaq canka addama dhigga iska dhaqo wasalli tuko xilligii yacnii xaydku ku soo qaabili jiray markii aad joogto ka tag salaadihii intii bari xaydku ku hayn jiray markuu ku hayo ka bacdi ka qubayso salaadiisaa ku tuko marka qubaysanaysa qubayska ku waajibaya xaydka marka wuxuu keenaa waxyaalaha qubayska waajibiya weeyaan xadiiska ku xiga waa isku dhow yihin labada xadiis can caaishata radia allahu tacaala canha caaisha waxay tidhi anna uma xabiibata gabadha loo yaqaan uma xabiiba uma xabiiba la yidhahdaa ustuxiidat sabca siniina toddoba sano bay dhiig furmaysa oo dhiiggu iska socday fasa'alat waxay weydiisay rasuula allahi sala allahu alayh wasalam nabiga calayhi salaatu wasalaam can daalika arrinka ah fa amara nebigu wuxuu maray an takhtasila inay qubaysato yani xilliga xaydku ka dhammaan jiray markuu ka dhammaado inay qubaysato dhiigga ka dambeeya salaadda uga tegi mayso فأمرها وحو أمري أن تغتسل إن قبيسته قالت وحيتري فكانت وحي هيد تغتسل مد قبيسته لكل صلاة صلاة والبو قبيسن جرتي مرة قبل ديك فرنكا يدو صلاة والبو قبيسن ميسو علماء وحي ليهين قبل دان يدا اجتهاد كيدا يدا يدا حق هذا كلاتمي لكن وحر مركا حيث وكذا ما ضه إني كقبيسته حيثكي لكن وحي كذا ما يعني صلاة والبو استقاضنيسا يدو ديك كحرين صلاة والبو استقاضنيسا waxayn idhi marka xaydku hadduu shan iyo toban beri dhaafo gabadha wuxuu xaydku hayn karaa shan iyo toban casho wixii ka dambeeya istixaada la yidhaha gabadhaasi waxa weeyaan xukunkeedu wuxuu noqonaya xukum istixaada salaaddii ka tegi mayso waa iska xiraysaa salaad walbana waxa weeye sidaas maaragtay bay ku tukanaysaa nifaaskuna waxay culimmadu yidhaahdaan sida caadiga waxa u badan oo gabadha dhiigu ka socon karaa gabadha umasho micnaha dhiigu wuxuu ka socon karaa lixdan casho sida qaalibkaana waxa weeye afartan casho ka soconaya hadduu toban beri ku istaagay gabadha maxaa la samaynaya gabadha baa maanta umushay dhig baa ka socday yani nifaaskii shan iyo toban casho markay maraysa baa dhiigii ka istaagay waa daahir bay noqotay ma waxaa la leeyahay afartanka ha sugto ma in la odhan maayo salaaddii baa bilaabay saasay ku tukanaysa dumarku badanaa dumarkeenu badanaaba afartanka beri sugaan waxaa laga yaaba gabar nifaaskii ama intay umushay dhiigii ka istaagay labaatan casho kaga istaagay inay afartanka sugto baa laga yaabaa dadka waxaa ku xiran inta badan gabdhaha afartan casho lama tukado dhalmada ka bacdi marka sida saxdaa waxa waye hadduu toban dhiga nifaaska hadduu toban beri kaga istaago gabadhii salaaddii iyo cibaadadii kale waa bilaabaysaa weeyaan marka lixdan baa u badan culummadu badanaaba waxay saa waxaa la yidhaha istiqraa waxa la yidhahda bay yidhahdaan oo imaamu shaafici baa aad waxa la yidhi wax u dabagalay baa la yidhi haweenka arrimaha xaydka oo kale wuxuu soo ogaaday yani faasku inuu xilligaas u dambeeya lixdan casho kaba soo qaad xaydka oo kale shan iyo toban casho yani u gaaro uunu dhaafi karin xataa waxaa la yidhi wuxuu soo ogaaday markuu ka hadlaayo gabadha uurka in meeqay ku sidi kardhaa ilmaha waxaa la yidhi waxay ku sidi kartaa ugu yaraan lix bilood buu ilmaha ku sidi kartaa oo marka toddoba dhasho gaadho waa dhali kartaa innagu maxay dhahaan toddoba ku dhali soo maaha waxayna wadi kartaa uurku ilmuhu ku jiri karaa afar sano oo imaam shaafici baa arkay gabar afar sano uurka ilma ku waday afar sano ku waday uu arkay yarxamuk allah innagu waxay dhahnaa marka maxay ninkaasoo kale ilmuhu daaha oo kale sanadii ku jira sanadii xoogaa khaalid baa loo bixin jiray khaalid baa la odhan jiray marka way gaadhaa afar sano way gaadhaa ilmuhu waa gaara uurka ku gaaraa marka waxaan ka soo wataa waxa lagu bartay waxaan lagu ogaada waa istiqraa baa la yidhahda yani dabagal tatabuc lagu sameeyey oo lasoo ogaaday arrinkaa isaga ah عن عائشة رضي الله تعالى عنها قال أغتسل مد قبيسة أنا أنيق إيو ورسول الله صلى الله عليه وسلم نبي عليه الصلاة والسلام بوحن قوة قبيسة جرني من إناء واحد هل بان قوة قبيسة جرني قفك يعني هوين تسنى وذا قبيسة كران ما حدث كتصايا هل ولنا قوة قبيسة كران ولبد حديث سوق أبي رواية كرهبه ورانت الماماي إنه كلبوب دين بيه hayga boobin hayga boobin oran jireen macnaha qofku marka hore hadduu gacmaha iyo farjiga oo bannaanka ku dhaqdo wixii kaloo fanfinino biyaha gaaraa dhib ma leh insha allahu tacaala marka baan waxaan ku wada qubaysan jirnay min inaa'in wa kilaanaa junubun yani labadanadoba waxaanu ahayn kuwa janaabo qaba baan waana wada qubaysanayna marka inay bannaan tahay micnaha wa kaana nabigu wuxuu amri jiraan soo guntado faatasiru waan guntan jiray bay tiri fayubaashirunii way mubaasharayn jiray taataaban jiray wa ana xaa'idun anigu xayd qaba haweenka xaydka qabta yacni inaad intaas cawrada ah maahan inta kale aad ka taataaban kadhi amaad maarata kala seexan kartid sidaan ognahana yacni yuhuuddu waxay samayn jireen gabadha xaydka qabta qol baa bay ku xiri jireen baani looma tegi jirin cuntana lama cuni jirin halkaasi ku jira seela xayd ka soo dhammaado kirishtankuna ama yani dadka loo yaqaano saara loo yaqaanana gabadha xaydka hadday qabto caadi bay ugu tagaan haddaba waa sameeyaan xayd bay qabtaa waxba kama gelin caadi waa la seexanayaan islaamku marka dhexdu istaagay nabigu xadiis wuxuu ku leeyay isnacuu maa shi'tum ila nikaax gabadha xaydka qabta waxaad doontaan ku sameeya ila nikaax mooye yani jimaac mooyaane jimaac unbaa iska ilaalinaysaa marka intaa jimaac baa iska ilaalinaysaa inta kale nabigu wuxuu oran jiray mara kusoo xiro waana ay taataaban jiray marka inay intaas ku bannaan tahay baa xadiisku tahay wa kaana yaamurunii nabigu wuu amri jiray inaan soo guntadaho faataziru waan guntan jiray fayubaashirunii uu taataaban jiray ila mubaasharoon jiray wa ana xaa'idun anigu xayd qaba oo inta kala bannaan tahay minaha wa kaana yakhruju nabigu wuxuu ka soo saari jiray ra'sahu madaxiisa ilaya xaggayga iisoo saari jiray yani nabigu markuu ictikaafka ku jiro waa ka odhanaysa wahuwa muctakifun nabigu ictikaaf ku jira qofka markuu ictikaafaayo masaajidku ka bax lama ogola ila lixaajatin yani musqul oo kale u baxaya mooyaane ictikaafka markuu qof qofka ictikaafayo waa inuu masaajidka joogaa marka nabigu markuu u baahdo oo kale shanla iyo ama madaxa inu dhaqdo oo kale iyo caaisha yacni gurigeeda intaanu ku olaa marka waxay tiri nabigu madaxa iisoo saari jiray markaasaan fa aqsiluu madaxa u dhaqi jiray wa ana xaa'idun anigu xayd qaba yani xadiis wuxuu kutusaaya gabadha xaydka qabta inaadan inaadan ka fogaanayn maaragtay yasaluunaka can almaxiidi qul huwa adan factazilu nisaa fi lmaxiidi soo mahayn yani intaas waxaa macneeyey waa jamaaca unbaa iska laalinaysa wa kaana yukhriju nabigu dhaaqadu nabiga ka soo saari jiray madaxa isagoo masaajidka ku jira وهو معتكف إسوى اعتكافا فأغسله وأن جري وأنا حائض أنا حائض قبه مرك حديثكو انت سو أحكام من الشيء أحكام تاس يعني ويل كان لقود قبي سنايو لبد غف جنابة قبه هوين تابا حلقة حائض كقبته انت كاقب بنان مارتي إيوه هوين انت يعني مركا حائض قبتينا يا هنا هوين كاد رانس جرك هذا إيو تاتابا شيء هذا إيو عميد قياني إنه يحبك كايرين عن عائشة رضي الله تعالى ku dangiiga isku tiiriyey fii xijrii dhabtayda dangiig waxa la yidhahda qofku markuu saa barkin ku yidhahda la yidhahda marka barkinta markaa saas tirahda la yidhahda mina marka nebiga calayhi salatu wasalaam waxaa mid ku tiirsan dhabtayda fii xijri dhabtayda fa yaqra'u alqur'aana qur'aan akhrin jiray anigu xayd qaba marka gabadhu ma akhrinayso yacni iyadoo khilaaf u jiro awgeed culamo isku khilaafaan laakiin yeelkeeda nebigu yani gabadha xaydka qabta dhabteedu qur'aan ku akhrin jiray marka inaad inay bannaan tahay xataa gabadha xanuunsan oo xaydka qabta haddaan qur'aan ku akhriyay waa bannaanta wax dhiba ma leh gabar xa- yani xayd qabta dhabteeda inay qur'aan ku akhrido dhib ma leh oo caaisha radi allahu tacala canha baa yani nabiga calayhi salaatu wasalaam saa ka sheegtay kaana wasalaam wuxuu ahaa yattakiu mid ku dangiiga cuskada fii xijrii dhabtayda fa وأنا حائض والحال أنا أنيق حائض آه يعني أنا حائض قبل عن معاذة بنت عبد الرحمن قال قبل لي معاذة بنت عبد الرحمن قالت وحي تري سألت وحن ويدي عائشة رضي الله تعالى عنها عائشة ويدي فقلت وحن كويري حديث وحو تلمام يا سن أقنها قبل مركا أي حايد كقبته صلاته كلها فحلق حايد كقبته ma soo celinayso nifaaskuna waa la mid laakiin soonka oo kale inta ku dhaaftay yani bishii ramadaanka inta ay xaydka kaga jirtay hadhow dib bay u soo celinaysaa marka su-aashaas waxay leedahay maxaa yani xaydka loo la soo celinaayo aan salaadda loo soo celinaynin waana masale ay qabeen nimanka loo yaqaana khawaarijtu baa waxay qabeen soonka iyo salaadaba labadaba gabadhu waa soo celinaysaa tiibay marka weydiinaysa waxay leedahay سألت عائشة رضي الله تعالى عنها عائشة ويدية فقلت وحن كويري ما باء الحائض قبل حيث كقبت حال كيد محوي هايو تقضي صوم صوم كو قلينيسا ولا تقضي الصلاة أو ين صلاة دو قلينين رمحا دعي قبل حيث كقبت أي صلاة دو قلين ويديو صوم كو قلينيسا وعائشة مك والله يابت فقالت عائشة وحتري أحرورية أنتِ adugu ma xaruuriyaa tahay xaruuri waxaa marka magaalo la yidhaahdo xaruuraa magaalo la yidhahdo kuufo ku dhoweyd oo ay khawaarijtu deganaayeen waa meesha ay duulaanka kaga soo qaadeen cali bin abi taalib radi allahu tacala canhu markay la dagaalamayeen nimanka khawaarijta la odhan jiray markay la dagaalamayeen cali bin abi taalib meesha duulaanka kaga soo qaadeen waa saldhig bay kula haayeen halka iyada ah markaasu waxay ku tiri ma qoladii reer xaruuriyaa tahay magaaladii bay u nisbaysa yani ma khawaarij baa tahay bay ka wadaa فقلت وحن كوي لست بحرورية أنا غير حرورية ماهي خوارج ماهي ولكني أسأل وحن كوي دينيا خوارجتنا وحن سوى شيغني يعني أب بيس دينت سواد كين جرين قفك حتى حدي ودم بين كدع وحنري قفك وحي ورنا وقال ويا مرتد دم بين بكدع ويا مرتد دينتو كبح وقالوا خالد مخلد في النار هذا آخر ما كرتبه يعني كتبتي من كسو مرني عقيدتها halka muctasilada ay odhanayeen qofka dambi hadduu ka dhaco diintii waa ka baxay mana gaaloobin mansilatun bayna mansilateyn bay leeyihin taas odhan jireen faqultu waxaan ku yidhi lastu bixaruuriya anigu ma ahay reerkaas reer xaruuriya ma ahi ama khawaarij ma ahi walaakinii as'alu laakiin waan ku weydiiyey oo inaan wax faa'idaystaan rabaa qaalat faqaalat caaisha waxay tidhi kaana wuxuu ahaa xaydku yusiibunaa mid nagu dhaca dalika arrinkaas xilligaas yani waxaa nagu dhici jiray xaydkaa nagu dhici jiray fa nu'maru waxaana la amri jiray biqadaa'i sawmi soonki inaan qallayno walaa nu'maruna lama amri jirin biqadaa'i salaati salaadda inaan qallayno lama amri jirin yani cibaadana waxaa laga qaataa waa nebiga calayhi salaatu wasalaam xilliga nebiga saas ahayd salaadda lama amri jirin inaan qallayno laakiin soonka waa qallayn jirnay bay tiri xadiiskan wuxuu noo faa'ideeyey micnaha gabadha soonka xaydka in soonka lagu leeyahay kitaabu salaa kanaba wuxuu ka galayaa salaaddii waxaynu soo dhammaynay kitaabu tahaara intaan kusoo jirna wuxuu ahaa kitaabu tahaara tahaarada wixii ka hadlayay yacni weesadii iyo xaydkii qubayska wuxuu waajibinayay dhammaanteed halkan wuxuu ka galaya marka salaaddii كتاب الصلاة صلاة ولا يقنا صلاة عادية إن كسو يعني فقهاء مريكا لا يوحي هذان صلاة بحرية أقوال وأفعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم صلاة بحرية هذان مركا لقاها الله شرعي أهان يعني أقوال إيه أفعال هذا يفعل سمينا يهو لغو بلا بيا الله أكبر لغو دمينا يا محي التسليم لكن لقد عادي الصلاة واحد يدعو هذا لهذا باب المواقيت مواقيت نو جمع ميقات ويان ميقات كن وميقات كزماني ويان صلاة ميقات زماني بل هذا يعني وقتك صلاة السوق ليس حشك وحو لي وقت زمان وحو لي ميقات زماني أه يا ميقات مكاني أه يعني مركز حرنيس حشك زمان زمان بuu leeyahay maalmaha bilaha la xirto waa taqaanin saddex bilood yani oo qur-aanku leeyahay yani alxaju ashhuru macluumaat oo oo qofku xajka xiran karo bisha shawaal loo yaqaano iyo dulqacda iyo dulxija tobankeeda u horeysa wixii ka dambe ma xiran kartid saddexda waxaan ahayn marka waxaa la yihahdaa miiqaaddaas waa zamaani weeyaan miiqaad makaaniya baa jiro oo qofka madiine ka baxaya dalxulayfuu ka xiranaya kan ka tegaya yamal iyo lamlam buu ka xiranaya kan ka tegaya ciraaq daab wuxuu ka xiranaya iyadana meel baa loo qorsheeyey waxaa la yaha marka miiqaad zamani uu tegi doona insha allahu taala kitaab alxaj marka tagno marka miiqaadkan waa miiqaad zamaniya weeyaan waqtiyadii salaadda la galayay baabu lmawaaqiit waqtiyadii salaadda can abi camrin ashaybaaniy abi camrin shaybaani wasmuhu magaciisuna waxa weeye sacad ibni iyaas saxaabigan sacad sacad ibni iyaas la yidhaahdo ama taabicin malnayn yahay oo naanaysa camar ashaybaani la yidhahdo ba qaala wuxuu yidhi xadaanii waxaa ii waramay saaxibu haadihi اdaar waa taabic marka waxa ii warramay buy gurigaa ninka iska leh xadaanii waxa ii warramay saaxibu haadihi اdaar daartaa ninka iska leh baa ii warramay buu yidhi wa ashaara biyadihi gacantiisa wuxuu ku fiiqay ilaa daari cabdillaahi bn mascuud saxaabiga cabdillahi bn mascuud ahaa buu gacanta fartiisa ku fiiqay gurigaas ninka iska leh baa ii warramay buu yidhi قري عبد الله المسعود يعني وحكوا عبد الله المسعود باي ورنا كودا ها هي نه قري على هاوي قال مركز وحو يري سألت النبي عبد الله بن مسعود وحو النبي وحن ويديي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله أي العمل عمل كيبا أحب إلى الله الله أكتس لو جعل البدنية إلهي كيب عمل كيبا لو جعله سبحانه وتعالى قال مركز النبي وحي الصلاة على وقتها صلاة أو وقتها لتكذو بإلهي سبحانه وتعالى عمل أقول جعل بذنية نبي قرر كلو بدن ولا ويديو دور قف بقى نبي ويديي عمل كيبا وفي عن نبي مرب ويديي مركا waxay nabigu wuxuu ugu jawaabi jiray hadda qofkaas xaaladiis qof baa jira ugu jawaaba jihaad baa fadli badan qof martaqaanaa wax kale marka waxa hadba nebigu qofkaas su-aasha weydiiyey qaabka iyo waxa uu qofkaas u baahan yahay buu nebigu ugu jawaab jiray qaala nebigu wuxuu yihi asalaada waqtigeeda tukada buu ilaahay subxaanahu wa tacaala ugu jecel badan yahay qultu waxaan ku yidhi uma ayu ka bacdi muxuu kaloo la jecel yahay subxaana wa tacaala maxaa kale camal kaloo alla jecel yahay muxuu yahay qaala biru lwaalidayni labadii waalid oo loo baarnimo sameeyo qultu uma ayu ka bacdi waxaan ku yidhi maxaa kale oo ilaahay subxaanahu wa taala loogu jecel badan yahay قال نبي وحي الجهاد في سبيل الله جدك الله لقدره قال عبد الله بن مسعود وحو يري حدثني بهن وحا اي ورمي ارنكا ايغا شكيي وارمها سو شيغي اي شيغي رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي عليه الصلاه والسلام ولو استسبت بلها انه اي سياديو لزادني وإسياد الله يعني مركز طاندو ثم أي ثم أي محاكو حيقة محاكو حيقة محاكو حيقة نبي وأي وذرها ayaanaa intaa ku gaabsaday buu leeyahay maxalu shaahidka xadiiska waxa weeyaan asalaatu calaa waqtiha maadaama baabka laga hadlaya salaada u yahay asalaatu calaa waqtiha yani xadiiskan waxaad ku arki kartaa baabab badan baabka ka hadlaya waalidiinta baabka ka hadlaya jihaad kulliba ku yimaada laakiin inta waxa loo keenay waxa weeyaan asalaatu calaa waqtiha salaada waqtigeeda la tukado qofku inuu ku dadaalo salaada waqtigeeda wuu tegi doonaa nabiga caleyh salaatu wasalaam salaada waqti buu sameeyey salaada waqti bay leedahay salaada cishaha baa iyadoo waqtigeeda waxaa la yihahdaa marba nebigu xaaladda wuxuu fiirin jiray saxaabada masaajidka u imaanay hadday soo buuxiyaan hore u tukan jiray hadday dib u dhacaan saxaabadu oo aan dadku imaanin dib buu u dhigi jiray saasoo kale laakiin salaadaha kale oo dhan nebiga calayhi salaatu wasalaam waa waqtiyey سألت النبي صلى الله عليه وسلم النبي عليه الصلاة والسلام بان ويديي أي العمل أحب إلى الله عمل كيبا لو جعل البدنية الله حقيسة قال النبي عليه الصلاة والسلام وحي الصلاة على وقتها صلاة وقتها لتكده ثم قلت وحان كوري ثم أيو كبعدي محاك الله وجعل بدن يهي قال بر الوالدين لبدا وعيد لو بارنما سميه قلت وحان كوري ثم أيو عمل كيك لبا الله جعل بدن يهي والله جعل يهي قال جهاد في سبيل الله jidka alla subxaanaه watacaala lagu dirdho qaala cabdillahi bn mascuud wuxuu yidhi xadaثanii bihina waxaa iga warramay arrimahaas rasuulu اllahi salى اllahu alayh wasalam nabiga calayh الsalaaةu wasalaam walow istaza walow istafadtuhu aan weydiisan laha inuu ii siyaadiyo lazaadanii waa ii siyaadin laha oo intaas haddaan dho igu dardo nabiga calayhi الsalaatu wasalam igu dar laha الحديث الذي بعده عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت عائشة وحتري لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي عليه الصلاة والسلام وحوها انت وحوك بالعبا يا مركا صلاتها وقت قال لك لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي عليه الصلاة والسلام وحوها يصلي الفجر فجر كو النبي وحو تكنجري صلاة الصبح حلقة بلا يا مركا nabigu salaada subax wuxuu geli jiray sala اllahu alيه wasalame laqad kaana wuxuu ahaa rasuulu اlah sal اllah alيه wasalam nebigu wuxuu ahaa yusali اlfajra fajirka mid tukada fayashhadu macahu nebiga waxaa maciisa imaan jiray oo xaadir jiray oo masaajidka soo tukan jiray nisaaءun haween oo min almu'minaati ah bal u fiirsada salaaddii subax masaajida waa iska fiican yihin loo sameeyo meelaha haween ku tukado masaajida waddamadan waddamada gaalada waxaa arkaysaa masaajidka ma dil dhisaayo waddamada gaalada dadka muslimiinta oo masaajida ka dhisaa hadday masaajid dhisaan bar dumarkaas kaleba oo xiranta bar masaajidka dumarkaas kale oo oo iyagaaba loo daaya ma galaan laakiin inta badan waddamadan waxaan ku aragnay muslimiinta sida soomaaliya inaan haweenka dumarkaba loogu talagelinba masaajidka meelaha ku tukadaan ها أي بلي ها فيش فيشهد معه النبي معي سوى إماجنا مساجد النساء هوين من المؤمنات المؤمنات كم ده متلفعات كدو طوبا متلفعات كدو طوبا بمروطهن قويا شوضا مرتي وحلا قوى دي لمهله صلاة الصبح بإيمان جرين يو قويا شوضا كدو طوبا حجاب كودي سته mutalaficaatin iyagoo ku duuduuban yacni ku hagoogan bimuruudihinna gooyaashooda uma yarjicna way u laaban jireen ilaa buyuutihinna xilliga imaanayeen waa salaad subax way soo maartaan uma ka bacdi yarjicna way u laaban jireen innagana waxaa laga yaaba raggii haddii halka lagu aqiimayo inay soo gelinba waxoogaa ay maarata barkinta dheeraystaan uma yarjicna gabdhuhu waa laaban jireen ilaa buyuutihinna guryahooda u laaban jireen maa yacrifuhunna iyagoo aanay aanan garanaynin axadun qofna min alkalasi mugdo awgeed xadiiska marka waxaa loo keenay gabdhaha waxa weeye in la ogaado xilliga nebiga tukan jiray salaadda ka bixi jiray xadiiska waxay leedahay caaisha haween baa imaan jirayoo nebigu salaadda wuxuu ka bixi jiray haweenka baxa iyagoo aan la garanayno ciday yihiin mugdo awgeed yani waxaa laga wadaa marka weli mugdo mugdo weeyaan qalas ma mugdiga la yihahda qalas waxaa la yihahdaa waxaa la yihahdaa ikhtilaadu ikhtilaadu diyaa'i subxi maca dulma markay isdhex galaan waaga ifkiisa soo baxay iyo mugdiga habeenkii marka weli mugdo weeye weli qofka bannaanka u baxay la garan maayo qofka bannaanka u baxay qofku yaa weli ma garanays ha qalasku waa waqtiga nebigu ka bixi jira mugdi yacnaaho xilli mugdiga nebiga ka bixi jira ha dumarku ha waa safkay ku jirta xataa dumarka waxaa dhici jirtay raaliga ahaada insha allah tacaala xataa salaatuleelka inay imaan jireen masaajidka oo waxaa dhacday nabiga calayh salaatu wasalaam intuu soo gala maalin buu arkay xarig ka soo laadlaada masaajidka arkay soo masaajidka xarigan iska leh markaasaa la xiriyo saynaba iska leh habeenkii seexan ay hurdooto markay taagan tahay hurdooto bay isku xirtaa say u dhicin micnaha tahajudka lama oran karo dee lama taksiisin habeen bay nabigu wuxuu yaa iskale bi marka marka laga yaabay marka waa iska dadaalka weeyaan لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي عليه الصلاة والسلام يصلي الفجر salaada subax nebigu waa tukan jiray fayashhadu macahu nebiga maciisa waxaa salaadda imaan jiray nisaaun haweenoo min almu'minaati mu'minaadka ah mutalaficaatin ku lalla ku duuduuban yani hagoogan bimuruudihinna gooyaashooda uma yarjicna way laaban jireen ilaa buyuutihinna guryahooda aadi jireen maa yacrifuhunna iyagoo aanu garanaynin axadun qofna min alghalasi mugdiga jira awgeed yani weli mugdi weeye salaadda waxaa laga baxaya salaadda subax waxaa laga baxaya iyadoo mugdi weli ah وعن جابر بن عبد الله قال جابر بن عبد الله الأنصاري كان صلى الله عليه وسلم النبي عليه الصلاة والسلام وحوها يصلي متك الظهر ظهرك بالهاجرة ما لوينت haajira waxa la marka xilliga quruxdu kulushahay weeye quruxdu aad u kulushahay waxa loogu baxshay haajira dadka shaqadooda kasoo kasoo taga dadka shaqada bay ka tagaayeen yani kuleel awgeed xilliga quruxdu kulushahay oo oo quruxdu dhex bartanka ka leexato ayaa haajira la yidhahdaa yani maalin weyn bay nagu macnaan jireen duhurka xilligaasoo tukan jiray walcasara yani yusalli alcasara casarkana waa tukan jiray washamsu quruxdu naqiyatun ay caddahay weli nadiif tahay oo quraxdii weli gudud ma soo gelin waynu naqaanaa casarka marka laga baxo kabacdi quraxdu waa sii gududataa xoogaa ilaahay ka dhacdo guduudkii marka weli ma soo gelin quraxdii weli waa caddahay macnaha walcasara nebigu casarku tukan jiray wa shamsu quraxda naqiyatun ay weli caddahay duhurka saa u caddad bay weli u caddahay walmaqriba nebigu maqribku tukan jiray idaa wajabat quraxdu markay dalaq tiraahdo waxba yaan la sugin nabigu maqrib buu tukan jiray idaa wajabat quraxdu markay dhacdo wاlcishaaa wa yusalli اlcishaa cishaha nabigu waa tukan jiray ahyaanan wa ahyaanan kolkolna saas kolkolna saas siu marka macnanaya wuxuu yidhi idaa ra'aahum nabigu markuu arko waa xilliga cishaha weeye nabigu markuu arko ijtamacuu dadkii oo masaajka soo buuxiyey markuu nabigu arko oo masaajka isugu yimi cajala nabigu waa bobsiin jiray horaa laga geli jiray ila salaadda waxaa la sugaya waa dadka weeyaane cishaha wakti ma aha nebigu markuu arko dadkii oo masaajidka soo galay oo soo buuxiyey cajala salaadda horga geli jiray nabiga calayhi salaatu wasalaam uu bobsin jiray wa idaa ra'aahum markuu nebigu arko abda'uu inay dadkii xoogaa dib u dhaceenoo weli masaajidkan la soo buuxin akhara nebigu xoogaa dib buu u dhigi jiray cishaha cishahana waa aragtaan wa subxa subaxdii kaana الnabiyu salى اllahu alayhi wasalam nebiga calayhi الsalatu wasalaam wuxuu ahaa يصليها mid تukada بغلس مgدي weli wada مgدي ah quraxda soo baxday lama ogola marka salaada subax nabiga calayhi الصalaatu wasalaam waxaa laga bixi jiray oo tukan jiray weli iyadoo mugdi baa lagu tukan jiray marka intaasaan in sha allah caawa kusoo gabagabaynayna wallahu subxaanahu wa tacaala aclى وaclam jazakum اllah khيr wslam allah عalيkum